maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta lirta loo asteysay oo dowladii gacaanka oo maxamed siyaad bare u asteysay in la qabto maalinta lirta oona ku beegan toban iyo todobada abriil laba kun toban iyo lix maadaama dowlada koonfur galbeed oo laga eeglay sanadkii hore annaga markaas cusubna waxaan qabanay munaasabadan markii labad xinoodha sanadkan munaasabadan keliya maahan inaan xusno u dabaaldegana keliya maahan ama in dhir la beero keliya maahan munaasabadan waxay tahay in la isku sheego faa'iida ay dhirta leedahay kadibna la beero kadibna la kubiciyo deegaanka bilicdiisa iyo bulshada oo deegaankaas iyo nolosha dhulka inay bilic wanaagsan ay noqoto waxaa sidoo kale munaasabad maanta halkan oo ka dhacaysa magaalo xudur oona ku qabanayo wasiir wasiir wasiirka maaliyadda xasan macali ibraahim sidoo kale magaalo afgooyo waxaa ku qabanaya wasiirkeena wasaaradda xanaanada xoolaha baraw wasiir oo waxaa joogaan ayagana guddoomiyaha gobolka shabeelle hoose baraw qabanaan halkaan anaga maanta oo anaga kusimo ahay aana wasiirka xigeenka xanaanadaha ku qabanayn munaasabadda halkaani maanta keliya maahan in laisku xuso maalin walba munaasabadan keliya waa inaa la qabto lana beero dhirgeed mirood oo kala duwan waxaana maanta ka bilaabato toban iyo todobada abriil ilaa iyo bisha dhammaadkeeda inaan rabnaa magaaladan oo degmada beelawa aan ku beerno geedo oo geedahaas oo kala duwan kuwa halkaan kuyaalaan iyo iyo araada oo le oo meel lagu keediya dhirta aadana sidoo kale waxaan siisay kun dhirood aan u qaybin doono deegaamada dhan oo koonfur galbeed ay ka taliso maanta muhiimadday leedaha dhirta hora loogu soo hadlay keliya inaan isxasuusino kadib oo deegaanka biliciisa ay wanaagsanaato intaas waa muhiimadeena waan alla karaa noqdo billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hadee geedka lan walba bini aadanka ku saabsame geed waltar kusley wal ambaax meeni sharxad badan la kubi keliya way waa in laka dadaal u la abuurda lay waa tusaale uga baan hangaadan ido geedka yaala ido geed laanay baa isku toon hay idi geedka yaala yaala shahir gelaya dad sheeg oo islaana laakiin lanki geed laanay ido islaamad faaro kan ibsu seedo geed islaamad way diilay nagadaas marka ma kala dardaarmaan bulshadon ku nool deegaanada koonfur galbeed een iniyo ilaahay kamunaysidii dhul la ka beero kor geedo geedoginiyo ursho hananka badan biyo khiyaalan balse nasiib darro in in hadda idoo birshooba geed laagaiyo inuu geediyo abuura markii la dardaaramaana dadka inay geedo abuurdaan tankada markii la akutaba in la hoosta oo la hirgelishireediyo geedo nololla inkawiin oo dalka taa qofka biniaadanka ka noolada galo geedo haddii nagata annagana daaweeji haddii nagana hataa wala dadka laka daaweeyahay geeda aan ka muhiimsan aragteen lankun geedku wanfaaro ah oo leer sharoobo wala qor moos aan balay kuma sabran aragteen mal kale kuma sabran bale wala dalka ka bahaay lay waay intii ada farmashii dhibaato iyo qorshe kale iyo yaalka adag shiday fadeen wala keefirana ii geedo waa abuurata saytunkana hiraabtay shiida gaabtiina cambaga habado hangugoyta asarkiina leendanaanka ada sida wala kuma qamba mala onoga fitamiin jaysaas bakaamirkiinka iyo marka may kala dardaarmaan dadka inayo ciidan daryeelaan darke wali baahada ay wali koofada inaad daryeel qof qof wali is dantiisa usan daryeelan anda boode may fadaan dad kun reer koonfur galbeed inayo geedo daryeelaan iyo abuuradan meerwal iyo kalooriyin ho gurisho eta iyo ho eta xarumo dawladda yeelata ho eta inay geedo la wada abuuro ee si lagu faa'iidaysada geedogaas wal tarkiyo leeyahay tan kale geed wanaag islay aragteena ubax oo adduunka liinjeeriye geed lay ka baa usul oo san aragteen lamaada qof isjeel hataa inay geedaha gawdino suurad leeyahay oo isdhiibaan isuna geedogii leey waay meelin kuwa kadaa uma mala geedag marka may kala dardaarmaan dhammaan dadkunka nool deegaanadu oo ilaahayna ka manaysadi dhul khayraan i webe i walwal balago geedana ka baxaaya ilaahay ka manaysadi iniyo geedo abuurdaan dhallinyaradun geedkantaa ku qayb gallay funaaniyaa galladina iniyo on ku nagana keliya injioo kumubaayo kishadaan laga nagana may badaan inay shaqada safaynan liibobol wali badaan inay geedkan gurilka weydaawlayn nagana iyo nagata shaqada shaqo oo dalka i dadka waxan taraas waay shaqadan ka sharaf badan oo geedka lagu qodo fada inay geedda abuur waay keliya yoon may qocodsudaane inay geedka keliya kakaan iyo suluman jidite